xarunta golaha shacabkii weliba si rasmianka furmay kala fadhigii lixaad ee baarlamaanka timi koowaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kaasi uu sufuri madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kulanka weliba shir guddoomiyayey guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka sheekh aadan maxamed nuur madoobe way uga heliyayeen guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka cabdi haashi abdullah iyo ku-higeenada lamada aqal ee baarlamaanka dalka ankureen guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka cabdi haashi abdullah oo khudbadka jeedi kala fadhigana faahfaahin ku bi qorshayaalka golaha aqalka sare ee kala fadhiga lixaad kalfadhiga lixaad ee maanta inoo furmaaya u furmaaya baarlamaanka koob iyo tobanaad aqalka sare wuxuu ka howlgelayaa ka howlgeli doonaa hindisa sharciyaadta oo golaha shacabku ama xukuumadda federaalku u soo gudbiyaan iyo haddii ay jiraan hindisa sharciyeedyo ay soo curiyaan xubno ama guddi ka tirsan aqalka sare intaas kadib intaa kase kow arrimaha kale ee horteginta u leh aqalka sare waxaa ka mid ah dhammaystir dib u eegista dhammaystirka iyo ansixinta sharciga dastuurka sidoo kale guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka sheekh aadan maxamed nuur madoobe hornishii khudbadka jeedi kala fadhigana sheegay inay kala fadhiga lixaad ee baarlamaanka holo muhiimayo horyaalan goluhu wuxuu muhiimid gaar ah siiyey ansixinta shuruucda la xidhiirta doorashooyinka sidoo kale goluhu wuxuu ansixiyey toddoba hindisa sharciyeed afar xeer hal heshiis iyo ansixinta warbixinta xisaab xirka sanad maaliyadeedka sidoo kale waxaa golaha qoryaala hindisa sharciyeedo dhowr ah oo ku jira akhrimaha koowaad labaad iyo saddexaad waxaana rajaynayaa in kalfadhigan lagu ansixin doono insha allah haddii ilahay ogolaado mudane madaxweyne mudanayaasha sharafta leh waxyaabaha hortibinta u leh golaha shacabka kalfadhiga lixaad kalfadhiga lixaad ee maanta inoo furmaya waxaa hortebin siin doona insha allah haddii alla ogolaado qorshayaashii iyo jadwaladii ka soo baxay kulankii guddiga joogdada ee ku qabsoomay muqdisho madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo furay kala fadhigii lixaad ee baarlamaanka ee baarlamaanka la wadaagay go-aan wulus oo la xiriira doorashada intii ugu muhiimsaneed oo ay ahayd oo aan rabnay inaan ku xaqiijino doorashadu inay xor iyo xalaal tahay oo aan manipulation iyo iskulaablaab iyo aan laga samayn karin oo aan keenayno muxuu ahay korjoogayaal caalami oo qalabka iyo systemiskaba kor joogteeya laftiisa waxaan u yeelaynaa waxay ahayday maadaama ay tahay markii ugu horreyso konton iyo lix sano kadib dadka soomaaliyeed inay kalsooni helaan taariikhaan leennahay mas-uuliyiinta dad jamhuuriyadda federaalk soomaaliya haddaan nahay maaha aniga kaligay guddoonka labada gole yaa ka mida in inta nala doorto maalinta dambena doorashada aan weyno aan iska baxno guryaheenna tagno barrina haddii nala dooran waayo inaan iska baxno guryaheenna tagno wax dhibay nagu haysa malaha ma jirto sabab aan muxuu ahaaye aan dalka qatar maadsan dalka qatar u gelinno ummadda iyo magaca iyo heybadda dowladnimada soomaaliya aan qatar u gelinnoon uga cayaarno ma jirto waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed inaan isku kalsoonaanno inta doorashada nooga shaqaynaysana aan ku kalsoonaanno dadka mas-uuliyiinta meesha joogaan dalka maantaas mas-uuliyadda hayane aan ku kalsoonaanno ayaan u baahannahay waxaan leeyahay xildhibaanada sharafta leh guddoonka dhammaan kalfadhigii lixaad ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waa noo furan yahay